bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsal qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo xalay booqday goobihii roobabku khasaarahay u geysteen ka tirsan qaybo ka mid ah gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo guryahooda ugu tagay dadkii ay masiibaday ka soo gaartay roobabkii ka da-ay muqdisho islamarkaana u qeybiyey raashin loogu talagalay dadkii guryahooda biyaha ay ugu galeen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo amray laamaha amniga ee ciidanka booliska soomaaliyeed in gurmad deg dega loo fiday dadkii dhibaatada ka soo gaartay roobkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho xulka kubadda cagta ee todobiy-toban jirada ee soomaaliya ayaa maanta oo sabti ah magaalada aljeeriya kula cayaari doona xulka tobantoban jirada ee dalkaasi mucaaradka somalilan oo diiday qorshaha odayaasha dhaqanka ah ee magaalada muqdisho ay u tageen magaalada hargeysa ee ku aadan waanwaan la kala dhex dhigo qeybaha kala duwan ee dalal ee maamulka somalilan iyo weliba khaatumo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya ayaa sheegay ayaa ka hadlay dagaalada ka socda dalka suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaoo dhammaystiran ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa uu tegay goobihii rababku ay ka da-een magaalada muqdisho islamarkaana la kulmay dadkii dhibaatooyinku ay ka soo gaareen biyahaasi saalaha jaamaca ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna ku-xisimaha ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in roobkan uu yahay mid inta badan raxmadii eebow dadka uu ku hooriyey waxaana uu sheegay in roobabkan ay khasaare ay geysteen islamarkaana rabbi looga mahad celinayo raxmadiisa bulshada uu ku hooriyey waxaana ra-iisul wasaaruhu uu sheegay inay dadka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen daadadkii ka dhacay roobkaasi loo qaybin doono waxyaabaha noloshooda asaasigu ah waxaana uu sheegay in dowladdu ay qayb ay ka qaadan doonto dadkaasi sidii gurmad loogu samayn lahaa awalan horta ilaahay ha u naxariisto dadka ku dhintay ilaa hadda afar shan qof gaadhaya ee gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkoo roobabka ay si weyn ugu da-een oon huba inay waxyeelladii kollay soo gaadhayso nimcadaa ilaahay uu inagu mannaystay ee roobka ah dee dhibteedana way leedahay markay biyuhu ay daad isu bedelaan oo ay tan bataan dalkeenna afartii gu ee u dambaysay roob badani ma di'in shantii gu ee u dambaysay abaar iyo ma arkaysaay macaluul iyo duruufo adag bay dadku ku sugnaayeen ilaahay roob laxaad leh ayuu inagu galladay oo dalka soomaaliyeed cidhif illaa cidhif ama geyiga ay soomaalidu degtaba ka wada daayay kullii reer miyigii iyo xoolodhaqatadii iyo beeralaydii way way ku diirsadeen laakiin waxyeeladiisana wuu la yimi dowladda federaalku guud ahaan waxaa kaloo isna hadda naga tegay oo soo noqon doona guddoomiyihii hay-adda sodma waa arrimaha gurmadka baar dheerena u tegey oo daadka iyo dhibaatooyinka ay keeneen aad ogeydeen haddana soo daabulaya cunto iyo raashin iyo wax dadka la siiyo ku maqan wasaaradda waa hay-adda hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka howlaha guudna wuu joogaa duruuftaa dalka ka jirta ee marna ay keenayso roob la-aantu marna ay biyobaxdada iyo daaradku keenayaan waa xaqiiqooyinka ay soomaalidu la nooshahay
ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay dadkan sidii iyagu loo gaarsiin lahaa agabka ay u baahan yihiin taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ciidanka amniga ah sidoo kale waaxaha gurmadka ee dowladdu ay ka qayb qaateen sidii dadka danyarta ah iyagu loo gaarsiin lahaa waxyaabahay u baahayeen islamarkaana gurmad u fiday dadkii ay hareereeyeen biyaha gaar ahaan xaafado ku yaala gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub ayaa sheegay in ciidanka boolisku diyaar u yihiin sidii gurmad loogu fidin lahaa bulshada ku dhaqan gobolka banaadir saamaynteeday leedahay culays fara badan oo uu raabay roobkii maanta daayay ayaa maaragta maanta oo dhan la tacaalaynay maanta waxaan malaynayaa waqti yar buu roobku daayay lix saac salaada cishaha maxaahay salaada jimcaha intii lagu jiray gudaheeda keliya ayuu roobku daayay qof walba meeshii uu joogay buu ku go'doomay kii masaajid ku jiray kii joogay maaragtay xaafadiisa joogay ee jimcaha salaada isu diyaarinayay qof walba meeshuu joogay buu ku go'doomay ilaahay mahadiis waxaan samaynay iskaashi iyo gurmad xooggan ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya tallaabadii iyo socodkii iyo gurmadkii ay bilaabeen wakhtigii ilaa hadda way taagan yihiin dad fara badan ayaan ka badbaadinay oo ciidamadu badbaadiyeen iyo maamulku waa kan hadda aad noogu timaadeen annagoo shaqadii sidii oogu jirna waxaanu farnay dhammaan maamulada degmooyinka iyo talisyada saldhigyada iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida dhammaantood qof kasta meeshuu taagan yahay inuu gurmad ka bilaabo runtii shaqo fiican oo aad iyo aad maaragtay dhiirgelin u leh ayay ciidamadu iyo maamulku ay qabteen dadkii waxaa la isugu geeyey kow saldhigyada iyo maamulada mxuah xarumaha degmooyinka kadibna waa kan aan hadda aan caawa meeshan qaar ka mid a ay noogu nimid meelo fara badan oo aynaan gaadhin oo dad sidan u tabaalaysan ay joogaan oo magaalada ka mida ayaa jirta ayadana insha allahu waa habeen ilaa iyo berrito in la gaari doonaan rajaynaynaa
maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in iyaguna dhankoodu ay qaadi doonaan tallaabooyin la xiriira sidii bulshada ku dhaqan gobolka banaadir loo gaarsiin lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf jimcaale madaale ayaa sheegay in dadka ay guryahoodii biyaha igu galeen la geeyay degmooyinka gobolka banaadir si loogu qaybiyo raashin ay u baahayna cunno ay cunaan waxaana uu furay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka ee rababku ay saameynta ay ku yeesheen in dadku loo furo albaabada xarumaha dowladda gaar ahaan xarumaha maamulka gobolka banaadir si hooy ay u helaan inta laga maaraynayo robabkii biyaha watay guryahooda ugu soo galay
waxaan caawa halkan u joognaa roobkii maanta da-ay waxyeeladii uu gaadhsiiyey shacabka magaaladan muqdisho degan oo runtii roob muddo yar socday laakiin waxyaabihii uu sababay aad iyo aad u baaxad weyn yihiin ayaan u joognaa halkan waxaan joognaa wartii nabadda oo ay joogaan toddobaatan qoys oo hooyooyin iyo carruurtood iyo dad waayeella ah ay isugu jiraan dadkaasoo roobabkii ay soo barakiciyeen biyihii ayaan hadda halkan ugu nimid oo guddoomiyaha warta nabadda iyo kaaliyaasheedaba ay galabtoo dhan ka shaqaynayeen iyo dariska booliiska ee saldhigga roobku wuxuu waxyeeleeyay meelo badan ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo daala jidka soddonka meesha la dhihi jiray baarubax iyo balaagsi inta u dhexayso wuxuu waxyeeleeyey warti la dhihi jiray xareed wuxuu waxyeeleeyey siigaali wuxuu waxyeeleeyey xamarweyne wuxuu waxyeeleeyey danwadaagta jidka buulixuubey wuxuu waxyeeleeyey iskuol buluusiya meelo badan ayuu ka da'ay iyo meelo kale oo aanan hadda maarata oon hadda xasuusteeda ka maqan dabcan oo fagax fagax oo weliba aan ogsoonnahay culays badan inuu ka jiriyo oo aan habeen dhaweed aan tegey mudane ra-iisul wasaare runtii gurmad ayaa loo fidiya dadkii biyihii meelihii ay qabteen oo ama ay fadhiisteen in badan oo ka mid ah booyado ayaan u dirnay booyadahaasi waxaa naga caawiyey dad walaalo ah oo soomaaliyeed oo ganacsato ah oo maaragtay isugu jiro rag kala duwan waxaan leenahay mahadcelintooda maalinteedaan rabnaa inaan siino iyo gurmadka ay sameeyeen laakiin hadda si hordhaca ayaan ugu sii mahadcelinaynaa dadaalka ay sameeyeen iyo siday uga qayb qaateen caawa markaan afuraaya kadib waxaan wacaayay qaar booyadaha iskale oo islamarkiiba amarkaynii u hoggaansamay oo ajiibay islamarkiina booyada noo soo diray iyo qaar isla maantaba nala kowsadaba oo duhurka ka horba nala kowsaday ilaa iyo iminkana shaqaynayo adugu indhahaaga aad ku soo aragteen dadkaas runtii aadan ugu mahadcelinaynaa gobolka banaadir iyo hay-adihii amnigaba ayagoo iskaashanaya waxay aad uga qayb qaateen badbaadada dadkii shacabka ee masaakiinta ahaa
maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa inta badan looga fadhiyaa sida dadku ay sheegayaan sidii loo maarin lahaa biyahan inta badan saameynta ku yeeshaa goobaha dadku ay degan yihiin khubro dhinaca magaalooyinka ayaa sheegay in haddii la helo istaraatiijiyad wax looga qaban karay hanaanka magaalada muqdisho biyuhu goobaha ay ku horaan inta badanna waxay sheegeen goobahi biyuhu ay geli jireen ee dad qaar iska dhisteen islamarkaana guri ay ka samaysteen khabiir dhinaca wadooyinka ee weliba sidoo kale magaalooyinka ayaa ii sheegay in haddii dhismooyinka waaweyn ee magaalada laga dhisay gaar ahaan dabaqyadu iyagoo kusoo batay magaalada muqdisho ay saameynta inta badan ay leeyihiin loona baahan yahay in la helo injineero ku takhasusay hababka magaalooyinka biyaha looga maaray in la keeno magaalada muqdisho islamarkaana loo helo biyaha dadku inta badan ay ka cabanayaan guryahooda lagu galaa xulka toddobiy-toban jirada ah qaranka soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay cayaar ay kula cayaari doonaan magaalada caasimadda waa dalka algeria algeris xulka tobantoban jirada ee wadankaasi macalin nuur amiin oo isagu ah macalinka xulka tobantoban jirada oo horeysi siiyey qaar kamida telefishinada afrika ayaa sheegay inuu guushu iyagu ay hanan doonaan islamarkaana waxa uu sheegay in khibrad badan ay u leeyihiin hanaanka cayaaraha qaaradda afrika ciyaalkuna iyaguna yihiin kuwa tababar ku filan haysta waxaana tababare nuur amiin uu sidoo kale uu sheegay in iyagu ay shacabka soomaaliyeed daafaha dunidooda ku dhaqan ay maanta cayaarta ay daawan doonaan islamarkaana ay usoo duceeyeen xulka tobantoban jirada inta aysan kasoo bixin magaalada muqdisho waxaana uu sheegay guusha maanta iyo iyagu xaggooda ay tahay halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan ah waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa sheegay in iyagu ay qaadi doonaan tallaabo looga hortegayo in shaqaaqooyinka ka socda dalkaasi suudaan aanaysan kusoo fidin qeybo ka mid ah dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sheegay in dowladiisu ay qaadi doonto tallaabooyin ciidamo lagu geynayo xadka dalkaasi uu la wadaago dalka suudaan inkastoo dagaaladu ay sheegeen inay yihiin kuwo ku kooban oo keliya magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada caasimada waa dalka suudaan ee khartuum warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel